asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada oo xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana badanaaba waxaa halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtada maanta ee aynu ku wadaagi jirnay wax badan oo dadban kuna saabsan dhiirigelinta nolosha iyo koruqaadista afka kobcinta iyo ku dhaqanka dhegaysiga iyo ku hadalka ku dangudashada iyo wax kuqabsashada afkeenna hooyo intaasoo muhiim inoo ah teenan maantana waa mid ka mid a xubnaheennaas caalamiga haddii eebba idmahayo waxaa la yidhi ama aan ku soo qaadanaynaa middeennan maanta oo la leeyahay niman ayaa gar isu qabsaday gar ayay niman isku qabsadeen markay nimankii gartii isku qabsadeen ayaa dee waad og tahayo markii gar laysugu yimaado muddac iyo mudda caleehi ninna waa isdifaaci ninna waa isdifaaci ninna wixiisu difaacan ninna wixiisu raad adugu waa weerar iyo weerar celis markii gar laysugu yimaado waana garteenni geedka ee gar waa loo islaan la odhan jiray ma ahan garta maanta ee gar waa noo lacag ayay maanta maraysaa midnase aan ka hadlaynaay waa gar waa loo islaan tii ahayd ee sida caadigaa looga wada hadli jiray nin walba marka ninka kale marka uu uu ka gar qaadanhayo ama uu la doodahayo ama uu rabo inuu tiisii dood jaban ka dhigo ama uu rabo inuu qodob ka helo oo qodobkaas qodobkuu hebel ku dur lahaa ay noqoto ama uu kaga garheli lahaa waxa uu raadinhayaa meesha kaasu uu boogta ku leeyahay ama halka uusan doodiisa ka dabuulin ama meesha uusan iska eegin ee uu sida fudud u yidhi meelaha uu ka ilduufay iyo meelaha la midkaa ayuu nin walba xoogga saarahayaa si uu kan kale uga faa'iidaysto arrintiisa nin baa marka nin wuxuu ka helay meel uu qabsaday sida la qabsado ayuu ka helay ama qodob uu isaga gartiisii waxba kama jiraan kaga soo qaadi karo ayuu ka helay kaasoo raba inuu afartii afraha gooyo ama uu isla galalaatiyo sabaaxato la gediyo markuu taa iyadaa uu la helay ayuu wuxuu sameeyey dalaq buu yidhi kii kale ee haddii ilaahay idmahayo qodobka laga helay ayaa wuxuu helay mahmah ama erey cajiib ah ayuu helay oo uu ninka warkiisii isna daaqadda marka uu ku soo laabto kaga baxo oo uu doodiisii hore kusii adkaysto midii ninkanuu qabtayna uu ka dhigo midaan waxba ahayn markaasuu wuxuu yidhi ma ogtihiin ragow waxaa la yidhi ma kastu maqaarka meesha xun bay ka ursataa hebella doodda meesha xun ayuu ka abbaaraa ma ogtihiin ragow waxaa la yidhi ma kastu maqaarka meesha xun bay ka ursataa hebella doodda meesha xun ayuu ka abbaaraa buu yidhi marka qodobkii hebel sheegahayaaye waa tii makastii maqaarka meesha xun ka ursanaysay taa weeyuu yidhi qodobkii hebel mana ahan mid qabsasho iyo sidele maanta waxaad arkaysaa siyaasiyiin fara badan ama odayaal fara badan ama beelo fara badan oo ishaysta oo ninba ninka kale makastu meesha xunbay maqaarka ka ursataa uu yahayo midba midka kale meesha hadalkiisu ama uu boog ku leeya ama uu dalab ka leeya uu ku dhegahaya dhab oo intuu labayo tobanka ilig isugu geeyo ku yatohayo baalqaniya u isla waraaminhayo ayaad arkaysaa taa iyadaa ayaa ah middan afkeenna hoyo uu inoo sheegayo oo ah makastu meesha xunbay maqaarka ka ursataa waana erayo abka soo gaadha mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayna xubinteenna murtada maanta idamka iibe waxaa la yidhi uurjiif hooyadii ku gowracan uurjiif hooyadii ku gowracan